hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa duhurnimo salaasaa waana koob iyo soddonka bisha maarj sanadka laba kun iyo labaatan haatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aanu dhegaystayaal barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhalinyarada ku shaqaysata xirfadaha gacanta ee somalilan dhismaha markii aan bartay markii dambe xitaa suuqa gale waxaan ka kororsaday wixii iga dhinnaa iyo injineerada ka kororsaday qaabka sirfiinka loo qaado qaarka afrij loogu soo saaro guriga ama dabaqyada shubabka loo soo saaro waxyaabahaasaan kasii faa'idaystay markii dambe waxaa kaloo aan idiin haynaa dhallinyarada magaalada balanbal oo wacyigelin ku saabsan wada shaqaynta ciidamada amniga iyo dadka rayidka ah oo halkaasi ka wada kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda shiinaha ayaa xaqiijisay in ay soo baxeen kiisas cusub oo xanuunka covid nneteen ah iyadoo afartii maalmood ee u dambeeyey aan cidina xanuunka laga helin dowladdu waxa ay sheegtay in kiisaskan cusub laga helay dad dalka dibaddiisa ka soo galay siddeed iyo afartan kiis ayaa la xaqiijiyey ilaa isniintii sida ay sheegtay guddida caafimaadka qaranka shiinahu kiisaska cusub ee laga helay dadka dalka dibadda ka soo galay ayaa guud ahaan tirada guud ka dhigaysa toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatan qof oo dhammaantoodba dibadda shiinaha kaga maqnaa oo iminka soo galay xanuunkana laga helay dowladda ayaa iminka ka warwarsan dadkan dalka kaga soo gelaya dibadda iyagoo xanuunkaasi soo qaaday waxaanay sameeyeen goobo lagu baadho iyo meelo lagu hayo dadka laga helo xanuunka waxaa la yareeyey diyaaradaha dibadda ka imanaya halka la joojiyey dada jahanabi inay soo galaan gudaha shiinaha kiisaska cusub ee la helay toban ka mid a waxaa laga helay waqooyiga shiinaha waxaanay ahaayeen dad la socday diyaarad laga leexiyey caasimada bejiin shangahayna koob iyo toban qof oo cusub oo gudaha u galay ayaa xanuunka laga helay dowladda maraykanka ayaa dalka koonfur suudaan ugu deeqday lacag dhan siddeed milyan oo dollar oo ay kaga hortagaan xanuunka coronavirus amaba covid sagaal iyo toban ee dunida ku baahay dalkan koonfurta suudaan ayaa ilaa iyo haatan aan laga helin cidna ah xanuunkan coronavirus jonathan sebra oo ah hafayeen u hadlay safaaradda maraykanka ee koonfurtaasi suudaan ayaa sheegay in maraykanku uu hoggaanka u hayo gargaarka bani aadamnimo ee lagaga fal celinaya xanuunkan iyadoo koonfur suudaanna ay ka mid tahay goobaha amaba wadamada laga gacan siinayo xanuunkan maraykanka ayaa shaqaalaha safaaradiisa boqolkiiba konton hoos u dhigay si ay uga hortagaan fiditaanka xanuunkan dhinaca kalena dadka maraykanka u dhashay iyo weliba ajaanibta kale wadankaasi ku sugan ayaa maalintii sabtidii la siiyey wakhti ay dalkaasi kaga baxaan kadib markii safaaradda maraykanku ay guddida dalkaasi ay u xil saartay xanuunkan coronavirus ay weydiisatay inay hakiyaan xayiraad ay hore ugu soo rogeen duulimaadyada dalkaasi imanaya iyo weliba kuwa ka baxaya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale dhalinyaro ka baxday xarunta tababarka ururka dhalinyarada magaalada boorame ayaa bilaabay inay ku shaqaystaan xirfado dhanka gacanta ah oo ay barteen warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga haashim sheekh cumar good axmed xuseen cismaan waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya dhismaha guryaha taasoo uu ku dabaro noloshiisa iyo taqoyskooga haddaba xirfadda wastaadnimada ee dhismaha guryaha ee uu ku shaqaystay axmed ayuu iga warramay goobta uu ka bartay iyo waxyaabaha uu ku xiisaynayay inuu barto xirfaddan dugsigan marka hore waxaan ku soo galay si adag aniga oo raadiya meelaha dhismaha ayaa waxaa dhacday aabbahay oo injineera isaguna ayaa wuxuu ii diiday shaqadan kabacdi anigiibaa shaqadii magaaladii joogay aabba markaan kasoo fogaaday magaaladii kale ka bilaabay kabacdi dugsigan ayaan helay oo mataqaana ogeysiiskiisa aan arkay ayaan helay sidii baan kusoo galay itixaan baan galnay itixaankii markuu ii soo baxay kabacdi tababarkii baa naloo furay tababarkii markii aan ardaydii fiicfiicnayd baan ku jiray kabacdi waxaan ka shaqo galay shirkad ka mid a shirkadaha magaalada oo m c c la ydhaahdo ilaa iminka shirkaddii waan la shaqeeyaa kuwo kalena waan u shaqo tagaano iyada la shaq marka xirfadan aad ka baratay dugsigani xirfad noocee yahay waxay ahayd xirfatan farsamada qacanta ee masaneriga ama la yaqaano dhismaha marka dhismaha markii aan bartay markii dambe xitaa suuqa gale waxaan ka kororsaday wixii iga dhinaa iyo injineerada ka kororsaday qaabka sirfooyinka loo qaado qaarka afrij loogu soo saaro guriga ama dabaqyada shubabka loo soo saaro waxyaabahaasaan kasii faa'idaystay markii dambe muddo intee leeg baad wax ka baranaysay xaruntan farsamada gacanta ee ururkan dhallinyarada ee ayodha waxaan ka baranayay saddex bilood oo tareerina anoo markii hore mataqaanaa waxoogaa yar yaqaanii laakiin ay caqabad igu ahaydna suuq galo ama qacanta la ii sii daayo dugsigu wuxuu ii saamaxay wixii ii qabsoomay ama qacanta la ii sii din lahaa ama qalab la-aantu iga haysay markii qalab dhammaystiran aan helay xirfad dhammaystiranna aan helay iyaa suuqa la ii ogolaaday oo qacanta injineeradu ii sii daayeen ama hayrmiysiinada aan la shaqeeya marka maxaad is leedahay xirfaddii aad ka baratay dugsigan maxay kuu soo kordhisay baad is leedahay
waxay iisoo kordhisay guul aad iyo aad u weyn oo maanta haddii mataqaanaa dugsigaygan aan ka baxay laftiisa looga baahdo in guridhis lagu kordhiyo oo qolooyinka qadaraasyada tartanka nala geliyo shirkad ahaan waan soo bixi karnaa aniga oo kaashanaya shirkadayda aan la shaqeeyo shirkaddan aad iminka la shaqayso ee aad sheegtay ma waxay kugu qaateen aqoontan dhismaha oo aad kala shaqaysaa haa aqoonta dhismaha ay qaateen oon kala shaqeeya oo xitaa shirkad jaajuur oo tii qacantaan samayno wada leenaha jirta taana ana mas-uulkaa inta ugu badan oo ka shaqeeya oo qaabka loo dhigiyo waxaas sameeya oo shaqaalahaygana kala maamula
dhallinyartii isku dugsiga ahayd inaad halkan farsamada gacanta aad ka wada barateen xarunta iyaguma ka shaqeeyaan shirkadaha noocan oo kale oo ma ka howlgaleen haa qaar baan ku kulanaayo qaar xitaa wayba nala shaqeeyaanba qaarna waxaan ku kulannaa shirkadaha kale markaan u shaqo tagno oo kalen shaqo la fulin inna dalbadaan iyaan ku kulannaa waana wada shaqaynaa
xirfadaha noocan oo kalea qofkii bartaa ama farsamooyinka kale ee xirfadaha la xidhiidha dhallinyarada barataa shaqooyin ma ka helayaan shirkadaha dhismaha shirkadaha leydhka iyo kuwo kale oo badanba haa way ku helayaan waayo baahida bulshada ayaa badan shaqooyinkan mataqaanaa farsamooyinka qacanta deegaanka aad baa loogaga baahan yahay xitaa waxaa jira deegaamo aan la gaadhsiinin annaga wakhtigayga waxaa nagu jirtay xitaa arday mataqaanaa laga keenay meelo magaalada agagaarkayga ka yimiday oo magaalada wan yimiday oo u saamaxday inay bartaan haatanna ka shaqeeyo markaanu shaqooyinka ku kulanno meelaha magaalada ka baxsan aan ku kulanno qaar baa magaalooyinkoogii shaqeeya sidoo kale dhallinyaro badan oo la mid ah axmed xuseen cismaan ayaa iyaguna inta badan shaqala'aani ku haysaa magaalooyinka somalilan kuwaasoo qaarkood aanay ka faa'iidaysan fursadaha barashada xirfadaha halka kuwo kalena aanay awoodin inay bartaan xirfadahaasi maadaama aanay ku sugnayn magaalooyinka waaweyn ee somalilan haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa tahay iminkana dhegaystayaal bal heestaas sidii ku soo maqan oo inoo qaadayo fanaanka maxamed b k
jacaylka ma ku dhiga igayga ma kugu xaba daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhura dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya igayga ma kugu xaba daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhura dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya
dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana
ururka dhallinyarada magaalada balanbal ee gobolka mudug ayaa dhowaan magaaladaasi ka sameeyey waayogelin ay hal meel isugu wada keeneen ciidamada booliska iyo qaybaha bulshada si jawi loo abuuro isfahan iyo wada shaqayn dhex marta labada dhinac warbixintana waxaa magaalada caabud waa ka soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq dadaalka dhallinyarada ay ugu jiraan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarinta deegaanka ayaa hadba geeda harsanaya waxaana dhallinyarada degmada balanbal ee gobolka galgaduud ay booliska iyo qaybaha bulshada u qabteen oo kulan looga hadlayo wada shaqaynta labada qaybood maxamed cabdulqaadir maxamed waa guddoomiyaha dhallinyarada balanbal waxa uu v o a uga waramayaa muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta booliska iyo bulshada sidaa darteed marka booliska iyo maaragtay dadka degmada ku nool ee bulshada ballaaran ah in maaragtay ay wada shaqeeyaan waa wax aada u qurux badan wada shaqayntana waxa weeye in dambiilaha farta lagu wada fiiqo oo lasoo sheego in maaragtay labada qof oo case uu soo dhex maro maxkamadii iyo booliskiiba ay maraan in qofkii dil geysta oo kaleeto lasoo xiro sidaa darteed wada shaqaynta marka loo baahan yahay waxay tahay inay bulshadiina ku qanacsan tahay intaasba inay booliska sameeyaan sababta waxay tahay boolisku ayagu waxay wataan shuruuc waxay wataan maaragtay dhaqan lasoo baray dadkiina waxa weeye dad fara badan oo miyigii ku nool baa jira oo aniga degmada hoos imanaya ku nool dadkaas marka in laga dhaadhiciyo oo loo sheego booliska iyo shaqadooda waxay tahay inay yihiin boolisku dadkii seefgareynahayay noloshooda inay yihiin dad ka shaqaynahayay nabadda inay yihiin qofkii dadkii qabanayay dembiilaha sidaas darteed marka fahamkaasoo dhan in bulshadii laga dhaadhiciyo oo loo sheego ayaguna maaragtay meeshii dhibka jiro oo dhan ay soo sheegaan oo yidhaahdaan halkaasaa maanta dhibka jiraa laba qof halkaa isku haysata boos baa la isku haystaa ay bulshadii update ku noqoto oo la soo xiriiraan markastaba booliskii lambarahoodan ay hayaan xilli kasta iyo maaragtay wakti kastaba ay joogaanna wixii ay la kulmaan oo qallaase ama dhib ku keeni karaa degmadii iyo deegaanadii oo dhan ay kula soo xiriiraan saldhigii cabdinaasir bashiir oguleed waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii qeybta ka qaadatay wacyigelintii loo sameeyey qeybaha bulshada iyo booliska waxa uu sheegayaa faa'iidada ay leedahay wada shaqayn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada deegaanka
faa-iidooyin badan ayaa walaale annaga noo muuqda in laga heli karo boolisku waa ogtahay degmooyinka waa dadka ka shaqeeya amniga suga kala ilaaliya goobaha muhiimka jooga marka dhalinyaradu waxay u arkeen inay faa'iido badan ku jirto in booliska iyo ay wada shaqeeyaan waxaa dhici karta haddii aan booliska iyo isfahamsanayn iyo bulshadu isku dhacyo iyo khilaafaad inay imaan karto booliska waxaad la socotaa inay isugu jiraan kuwa deegaanka kasoo jeeda iyo kuwo aan deegaankan kasoo jeedina degmooyin kale laga keenay ee isku dhafka ah kuwaas degmada ku cusub haddii aan lasoo dhoweyn lala shaqayn la taageerin waxay noqonayaan inaanay waxba ka qaban karin degmadii marka dhalinyarada waxaa u muuqatay in si guud ay booliska u garab istaagaan u dhiirageliyaan bulshadana ay ka faa'iidaysato shaqada ay u qabanayaan wada shaqayn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada ayaa ah sababaha looga hortegi karo shaqaaqooyin qalqal amni keeni kara ha runtii waa jiraan waxaa ka mid ah haddii aan tusaale kaaga soo qaato xagga dhulalka oo kaleeto dadka miyigu ay degaan berkedo si qalaba loo qoday oo kaleeto ayagoo midba mid kaleeto u arkaya maaragtay inuu booskiisa ka qodanaya ama kiisu ka qodanayo oo kaleeto berkedahaas oo aan lasoo ogeysiinin marka hore booliska balse markii dambe oo maaragtay lasoo ogaagay oo loo soo sheegay dibkii dhici lahaa ay ka hortageen runtii dhimasho iyo dhaawac midna kama dhicin laakiinse way kusoo socotay inay ka dhacdo taasina waxay kuay booliska oo si amartiisa lagu soo sheegay isla markiina waxay kusoo dhameeyeen xal iyo maaragtay in ay me binadiina ay xalalaan oo meeshii ay maaragtay ay ka dhigaan dhulkii caadiga ay kusoo celiyaan
cabdinaasir ayaa tilmaamaya in dhalintu ay aragtay ifafaalo muujinaya xaalado amni darre islamarkaana ay istuseen qabashada kulamo lagu wanaajinayo xiriirka laamaha amniga iyo bulshada
ha bilbeelo badan oo amni daraha jira waxaa degmada hoos taga deegaano badan deegaanadaas badan ee tuulooyinka ah waxaa dhici kar dhici jirtay ama awal ahayd inaan boolisku ka shaqayn jirin degmada hareerahooda oo kale dad kala duduwan baa degan marka si kuwaas xal loogu helo oo amniga halkaa baadiyaha xitaa looga soo sugo tuulooyinka degmada hoostaga loo tago ayay arkeen dhalinyaradu in booliska ay ku dhiirageliyaan la shaqeeyeen amnigana gacan ka siiyaan kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dhalinyarada degmada balambal ee gobolka galgaduud ay u qabteen qeybaha bulshada iyo ciidanka booliska degmadaasi cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cabudwaaq haatanna waa xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta brushi dortmond ayaa markii ugu horreysay waxa ay qiratay in ciyaaryahan jaydan sanjo oo ka mid ah laacibinta kooxdaasi ay u eg tahay in xilli ciyaareedka marka uu dhammaado kooxda uu ka tegi doono ciyaaryahankan u dhashay dalka ingiriiska oo labaatan jir ah ayaa iminka ah xidiga ugu muhiimsan kooxda dortmond isagoo xilli ciyaareedkan dhaliyay afariyo toban gool islamarkaana baasay shan iyo toban kale hase yeeshee kooxda bulshada dortmond waxa ay sheegtay in haddii ciyaaryahanka uu doonayo in kooxda uu ka tago aysan kooxdu celin doonin madaxa fulinta kooxdaasi hans joakim weska ayaa wargeeska beld waxa uu u sheegay in ciyaaryahan sanjo haddii uu u sheego kooxda in uu doonayo inuu ka tago inaanay celin doonin hase yeeshee waxa uu ka digay in kooxda bulsha dortmond ciyaaryahankani aysan ku iibin doonin lacag aada u jaban wararka ka imaanaya dalka jarmalka ayaa waxa ay sheegayaan in kooxdan ay doonayso boqol iyo soddon milyan oo lacagta yuuraha ah in ciyaaryahankan ay ku iibiso ciyaaryahankan ayaa waxaa si aadaha u daneynaya kooxaha liverpool chelsea iyo kooxda kubadda cagta manchester united oo la sheegay inay tahay kooxda iminka hogaaminaysa loolanka loogu jiro saxiixa xidigan waxaan si cad u sheegi karaa in inkastoo xaalado aad u adag xilligan lagu jiro haddana kooxaha ugu qanisan qaaradda yurub waa inay ogaadaan in aysan kooxda dortmond ka dhaadhicin karin in ay lacag aad u jaban ku iibiso xidigaheeda ayuu yidhi madaxa fulinta kooxda kubadda cagta bulshi dortmond hans jokim dhinaca kale warbaahinta dalka ingiriiska qaarkood ayaa warinaya in kooxda united ee mar horeba heshiis la gaartay wakiilka ciyaaryahanka islamarkaana iminka ay u baahan tahay oo keliya inay heshiis la gaarto kooxda bulshi dortmond dhinaca kale xidigaha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay go-aan ku gaareen inay ka tagaan toddobaatan boqolkiiba mushaarkii kooxda si ay uga caawiyaan in ay la qabsato dhibaatooyinka dhaqaale ee kaga imaanaya faafitaanka cudurka coronavirus ee caalamka faraha ba-an ku haya kabtaanka kooxda barcelona leonal mesy ayaa waxa uu sheegay in go-aanka kooxda ay gaartay iyo ciyaartooyda muddo dib loo dhigayay si si wanaagsan looga wada hadlo arrintan ayaa waxaa imaanaysa ayadoo dhowaan kooxda juventus ciyaaryahaanadeeda ay mushaarkii kooxda ka tageen muddo afar bilood ah oo ka harsan xilli ciyaareedkan dalka sbain waa dalka labaad ee cudurka coronavirus dadka ugu badan uu ku dilay caalamka marka laga yimaado talyaaniga waxaana ku dhintay qof ilaa iyo iminka kasoko kooxaha kubadda cagta juventus iyo barcelona horyaalka dalka jarmalka ayaa dhowr kooxood waxay sidoo kale ciyaartooydoodu ogolaadeen inay ka tagaan mushaarkii ay qaadan jireen waxaana ka mid ah kooxaha bayan munich iyo kooxda bulshi dortmond bayaan ka soo baxay kooxda barcelona ayaa kabtan leonal mesy waxa uu ku yidhi ka hor intii aynu ka hadlin arrimo kale waxaan doonayaa in aynu caddeeno in haddii aynu nahay ciyaartooyda aynu mar walba naga go-need in aan mushaahar dhimis u sameyno kooxda si aynu caawimaad uga geysanno in kooxdu ay la qabsato dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus mesy ayaa hadalkan waxa uu sheegay isagoo ka jawaabaya warar horey u soo baxay oo sheegayay in ciyaartooyda kooxda barcelona ay diideen in mushaahar dhimis ay sameeyaan waxa uu sheegay in go-aankan loo qaatay si kooxda looga caawiyo in ay bixiso mushaarka shaqaalaha aan ciyaartooyda ahayn ee kooxdaasi ugu dambayntiina warbaahinta dalka ingiriiska ayaa waxay warinaysaa in kooxda kubadda cagta manchester united ay ku kalsoon tahay in ciyaaryahaanadeeda aanay weydiisan doonin in mushaahar dhimis ay sameeyaan islamarkaana ay la tacaali karto dhibaatooyinka dhaqaale ee ka imaanaya faafitaanka cudurka coronavirus arrintan ayaa waxay ka dambeysay ayadoo qaar ka mid a kooxaha yurub ay ciyaartooydooda weydiisanayaan in mushaharka ay ka tagaan si looga caawiyo kooxda in ay ka soo kabato dhaqaalaha ku lumaya ciyaaraha qaarada yurub oo badankood la hakiim si kastaba kooxda united ayaa waxaa la sheegay in ay kooxaha kale ee caalamka kaga duwan tahay in inta badan dhaqaalaheeda uusan ka imaanin xagga kulamada ciyaaraha balse uu ka soo galo xayeysiimaha kala duwan ee u samayso qaar ka mid ah shirkadaha caalamka kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxaa la sheegay in ay xayeysiin u samayso shan iyo labaatan shirkadood oo kala duwan oo ka mid ah kuwa caalamka waxaana la sheegay in in ka badan lixdan boqolkiiba dhaqaalaha kooxda ka soo gala dhinaca ciyaaraha ay ka yimaadaan xayeysiimahaasi xubintii cayaarahana waa naga intaas
haatanna dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalma heesaa islamarkaana aynu wada maqalno codka fannaanka cumar dhunla cali
One in the intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii dhalinyaradaha cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur ayaa isku soo dabhreday tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo